munaasabad ka dhacday degmada bu-aale ee gobolka jubbada dhexe ayaa waxaa laba boqol oo neef oo ari ah ku bixisay jufada waaqle oo ka tirsan beesha ajuuraan kuwaasoo ay ugu tala gashay mujaahidiinta ku sugan furimaha hore ee dagaalka waxaana goobta lagu wareejinayay xoolaha ku sugnaa ugaaska beesha ajuuraan ee jubbooyinka nabadoonnada beesha ah iyo maamulka walaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay nabadoonnada beesha ajuuraan oo door weyn ku lahaa soo uruurinta xoolaha kuwaasoo sheegay in ugaaska beesha ajuuraan ay ku wareejiyeen laba boqol oo neef oo ari ah ayna ugu talagaleen ciidamada milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku sugan jiidaha dagaalka halkan waxaa lagu soo wareejiyey ari ah tiradiisa laba boqoloo neef waxaana soo wareejisay beesha ajuuraan gaar ahaan beesha maaragtay waaqle insha allahu tacaalaa beesha intaas lem ku ah kaa doonto wayna ka badnaan doontaa intaas ka badan insha allahu tacaalaa laba boqoloo neef aan ku wareejinay halkan waxaana lagu wareejiyey ugaas muuse wuxuuna kusii wareejin doonaa waaliga asna insha allahu tacala waa naga sii gudbin doonaa waxaana loo bixiyey xoolahaas maaragtay ragga mujaahidiinta oo safka ku jiro insha allahu tacala ina nalaga gaarsiiyo ilaahay dartiisa ayna naga tahay bismillaah waxaan rabaa inta inaan ka sheega xalfad ka dhacday degmada bu'aala xalfaddaasoo ay xoolo bixiin xoolahaasoo ah ari waxaan ahay guddigii xoolaha doonay nin ka mid ayaan ahay alxamdulilah ilaahiyaa mahad badan waxaa jiri xoolaha aan maanta keennay oo tiridooday tahay laba boqoloo neef waxaan la kulmaynay bulsho jacal inay xoolihii mataqaanaa ayadoon la weydiinan bixinaaya waxaa jiri habar sagaashan iyo dhowr sano jirta ee maxaad doonaysiin xoolaan doonaynaa infaaq fii sabiilillahi aan u wadnaa markaan nidhi ma weydina neef orgigaas iga gaarsiiya diiri jahaadka ani orgigaasaan tabartayda haliga gaarsiiy markaysaa
ugaaska beesha ajuuraan ee jubbooyinka ugaas muuse maxamed qalinle ayaa xoolaha ku wareejiyey waaliga walaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish isagoona dhanka kale u duceeyey dadkii bixiyey xoolaha sidoo kalena fariin adag u diray xasan sheekh madaxweynaha dowladda federaalka maanta xafladdan waxaan u taagannahay beesha ajuuraan laba boqol oo neef ay igu soo wareejisay gaar ahaan jufada waaqle ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka rajaynaa meeshii xoolahaas laga soo qaaday wax barakaysan inuu ilaahay ka dhigo dadka ka soo shaqayna waxaan leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka rajaynaynaa inuu ilaahay ikhlaas noogu dhigo walaalaha furmaha joogo oo ribaadka joogo oo reerkooda ka tageen ayaan u tahniyeeni xoolahaas hadda maa hadday bilaawday waana waxaan u malaynaa in garoonkan uu yaraan doono marka waxaan leenahay muslimiinta meel walba joogto waxaad ogaanaysiin in jihaadka lagu tardami doono jufada waa la magane ayagana jidkay ku soo jirtaa cagtaliisuma dhigoho meeshan waxa waaye in lagu tartamaa la rabaa jihaad waxaan rabnaa gurguurtoow annaga gaadiidaan saaran nahay godkaada inaan kugu soo galan rabnaa dadka waxaan nahay gacantayda haddii gowrac taqaana gaalyuublama iyo goodahaana reer waaqlo laba boqoloo neefaan kala wareejiyeen cabdiraxmaan bulla ayagu soo wareejiyey jufada reer waaqlo waaye anina waxaan ku wareejinaa waaliga gobolka sheekh cali darwiish ayaan ku wareejinaa alwaaliyow iga qiblo laba boqoloo ari ah ma ahan markii ugu horeysay oo beelaha soomaaliyeed ee dega koonfurta iyo bartamaha dalka ay xoolo nool ku wareejiyaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo dagaal adag kula jirta shisheeyaha iyo dowladda federaalka